إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qaaday silsilado weeraro ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo askarta kenya filimkii ay shalay baahisay muwaasasada alkataib ayaa waxaa kasoo muuqanayay mas-uuliyiin ameerikaan ah oo sheegaya in dowladda federaalka asalkeeda ay dhismaheeda ka dambeeyeen maraykan iyo etoobiyaan maalintii shalay mucaarad ka dhan ah dowladda federaalk ayaa loogu dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka kunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xalay lagu daawaday filimkii cusbaa ee dokumentariga ahaa ee ay baahisay muwaasasada alkataib dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay wax la aqbali karaahayn khilaafka etoobiya iyo dowladda federaalka waalidiinta iyo ehelada wiil dhallinyaro ah oo ay dil u geysteen askarta dowladda federaalka ayaa tabanaya cadaalad darro intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koroonaa warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa duhurnimo jimcaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay tobanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan saddex iyo tobanka bisha sebteembar laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qaaday silsilado weeraro ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo askarta kenya haddaan ku horumarno mandheera cutubyo aad u hubaysan oo ka tirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin eelaale ee hoos tagta deegaanka ceelwaaq ee gobolka mandheera ee ka hoos jirta gumaysiga dowladda kenya gaarisa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale weerar habeendheelmad ah ku qaaday xiro ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka calinjuqur oo hoos tagta degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ka hoos jirta gumaysiga dowladda kenya dagaalka inta uu socday goobta waxaa ku gubtay gaari ambalaas ah oo ay lahaayeen ciidamada kenyaatiga ah ee weerarka lagu qaaday taasoo tiilay gudaha xirada markaan iyo jubbada hoose tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal laba maalin ka hor ka dhacay deegaanka buulogaduud ee dhacaduleedka magaalada kismaayo weerarkan waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland waxaana lagu dhaawacay shan kale sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba qarax ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay lagula beegsay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan askarta isku magacaabay nisa qaraxa ayaa lala eegtay xilli ay ku sugnaayeen xiro ku taala gudaha magaalada baydhabo mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaa iyo haatanna ma soo gaarin wax faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxyadaas filimkii ay shalay baahisay muwaasasada alkataib ayaa waxaa ka soo muuqanayay mas-uuliyiin ameerikaan ah oo sheegaya in dowladda federaalka asalkeeda ay dhismaheeda ka dambeeyeen maraykan iyo etoobiyaan cabdulaahi soomaali ayaa isdultaagaya qodobkaas iyo jiritaankiisa soomaalidu waxay tidhahdaan ninku dilay harkuuma jeedo maraykanku waxa uu ka mid yahay dowladaha burburiyey dowladdii soomaaliya ka jiri jirtay ee maxamed saad barre uu madaxda ka ahaa asiga ayaa jabhadaha maalgelin siinayey asiga ayaa siyaasad ahaan u taageerayey markii dalka jabhaduhu ay la wareegeen waad la socotaan wixii ka dhacay in macluulu ka dhacday in dagaallo sokeeya ay ka dhaceen in dadka jufa jufa isu dileen in labadii shalay isla socotay ay dagaalantay markaas ayuu bareerihiisa caddeystay oo asigoo duulaana kasoo degay muqdisho muqdisho waa tii dagaaladu ay ka dhaceen gaar ahaan kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii waa tii maraykanka askarta badan laga laayay qaar laga qafaashay waxaan la socnay in meydadka maraykanka muqdisho lagu jijiiday oo la arkay haween iyo caruur intay lugaha xirka uga xiray laamiyada muqdisho ku jiidaya gaar ahaana suuqa bakaaraha laamiyada ee kaabiga ku haya arinta caalamka waxay tustay in maraykanka uu yahay wax liita xilligaasna waxa uu caalamka ka dhaadhicinayay in aan askari maraykan ah la dili karinba waxaad la socotaan in diyaarada laga soo riday markaa maraykanku wuu noqday deedna wuxuu ku goodiyey in soomaaliya uu dagaal ku soo qaadi doono dagaalkuna uu noqon doono ee, mid wakiilo uu u samaysanayo maraykanka iyo etoobiyaba waxay ka mid ahaayeen dadkii diidanaa in soomaaliya ay ka dhisanto dowlad aysan iyagu lahayn maraykanka iyo etoobiyaba waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayeen in soomaaliya laga dhiso koox qowleysata ah oo magac dowladeed wadata oo iyaga u shaqeeya oo u adeega waxay ka hor yimaadeen dowlad sanadkii laba kun ee dalka jabuuti lagu dhisay oo cabdiqaasim salaad xasan uu madaxweyne ka ahaa inkasta oo ay labaduba joogeen een, ayna oqoonsadeen dowladda haddana ayaga hagardaameeyey ayaga ayaa taageerayey hogaamiye ku-xigeenadii muqdisho joogay islamarkaasina lahaa dowladda soomaaliya ee lagu dhisay dalka jabuuti aysan caga qaadin ayagaa shirkii dowladda lagu dhisay u diiday in ay tagaan hogaamiye ku-xigeenada oo ku amrayey gaar ahaan etoobiya oo hogaamiye ku-xigeenadii muqdisho ugu xooganaa maalgelinaysay ee, laba kun iyo labadii shir baa waxaa lagu qabtay magaalada eeldareyd ee dalka kenya maraykanka iyo etoobiya hormuud u ahaa ayaga ayaa shirkaas ee, majaraha u hayay markii dambe shirka waxaa loo soo bedelay meesha la yidhaha dofarey oo nairobi duleedkeeda ah laba sano iyo bar mase ku dhowaad saddex sano ayuu socday shirkaas inta waxaa la xulanaya dadka danaha reer galbeedka iyo etoobiya een ka shaqay kara waxaana la iska fogeynayey dadka soomaalinimadu ay ku weyn tahay aakhirkii waa tii madaxweyne laga dhigay cabdulaahi yuusuf oo ahaa nin etoobiya awalba u shaqay jiray oo jabhadihii ee, dowladda soomaaliya la dagaalamay mid ka mid a madaxa ka ahaa jiray ka gadaal een, cali maxamed geedi oo asiguna xafiis cabdisababo ku yaal oo xanaanada xoolaha ee ka shaqay jiray ayuu ra-iisul wasaare ka dhigay waxaa timid dowlad etoobiyaan ah laakiin maqaarka soomaali ka ah baydhabay degtay halkaas ayay ciidamada etoobiya ku ilaali jireen aakirkina ee, taangiyada etoobiya ayaa waxaa lagu geeyey magaalada muqdisho waxaa laga dhaxlay dowladdii lagu dhisay een, kenya ee beesha caalamku tiri soomaaliyaan u dhisnay in kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan kale muqdisho ay ku xasuuqdo ee dowladda etoobiya isla markaasina cid wax ka qabata ila- ilaa iyo hadda aan la arag waxaa la burburiyey magaaladii badankeed dadkii magaalada ku dhaqnaa badankood ee bannaanka ayay eh, aadeen oo waa barakaceen hantidii ayaa la burburiyey waxbarashadii ayaa burburtay hadday tahay diin iyo maadi masaajidii ayaa waxaa gasha amxaarada oo ku dhex saxarood etoobiyaanka dadkii xaasuuqeen waxaa ka mid ahaa dad culamo ah masaajidka tabliiqa ee waxara cadda ku yaal ayay tageen oo ay ku laayeen jamaacadda halkaa joogta oo amiirkooda uu ku jiro way laayeen nag bay ka dhigeen caruur iyo haween bay gowraceen dowladda la dhisay waxaa la yidhi marka waa federaal waxaa laga dhaxlay in maamul goboleedyo badan ay aas aasmaan mid walba etoobiya uu ku tallaalan yahay isku soo wada duub dhaxalku waxa weeye in soomaaliya hadda ay ka jiraan maamullo tiro badan oo kan federaalku ugu weyn yahay oo dhammaantood etoobiya taawacsan oo danahooda ka shaqaynaya oo hadda markii ee, mid ka mid a maamulada oo ah kan federaalka madaxdiisa ay etoobiya yara isku dhaceen qaarkood ay la safteen etoobiya oo ay leeyihiin etoobiya walaalaanu nahay saaxiibaanu nahay kama maaranno iyaga ayaa meeshana keenay iyagaa meesha nagu ilaaliya ciddii ka hor timaadana waa cadowgeena waxaa laga dhaxlay in baarlamaanka federaalka gudihiisa oo haddeerba ay u dambeysay la arkaya xildhibaano qudbaynaya oo etoobiya u doodaya xuquuqdeeda oo leh xaq bay nagu leedahay iyadana ilaali jirtay iyada ina barbaarisay iyada ayaana aas-aastay iyo wixii lamid ah maanta etoobiya waxay taagan tahay badda soomaaliya qayb ka mid ahan qaadanaya kadib markii maamulada dalka ka jira midkood uu u saxeexay maamulada kaloo dhanna waxay rajo ka qabtaa in mid waliba uu sidaas oo kale uu badda qaybta uu ku aadan yahay uu u saxeexo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta marka waxaa la gudboon in ay diintooda difaacdaan dalkooda ay difaacdaan iyaguna ay isdifaacaan
maalintii shalay mucaarad ka dhan ah dowladda federaalk ayaa loogu dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku dhowaa soddon xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa shir in muddaha socday kadib waxay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegeen waxyaabaha ay kaga soo horjeedaan xukuumadda uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka waxay sheegeen xildhibaanadan in dowladda federaalk ay ku socoto waddo qardajeex ah taasoo ay ula jeedaan inaysan wax u wadin sidii ay wax u rabeen xildhibaanada waxaa aad uga dhex muuqda kuwa horey mucaarad ku ah dowladda federaalka oo warbaahinta ku dhaliili jiray waxay si gaar ah dhaliil ugu jeediyaan hogaanka ugu sarreeya dowladda federaalka iyagoo ku tilmaamay inay wax u hogaaminayaan qaab qaldan oo qardajeexa sidaay warka u dhigeen hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk ayaa sidoo kale ku sifeeyeen kuwa qalad ku socda oo baalmarsan dastuurkay ku dhaqanto dowladda federaalka war-saxaafadeed muqdisho ka setembar shir in muddo ah u socday xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya labadiisa aqal loogana arrinsanayay xaaladda siyaasadeed ee dalku uu marayo hannaanka hogaamineed ee guracan ee madaxda dalka xilligan toosinta dowladiska soomaaliya iyo sidii wadada saxda ah loogu soo celin lahaa ayaa waxaa la isla gartay in la dhiso gole u istaaga xal u helidda mugdiga siyaasadeed ee dul hoganaya dalka iyo qaladaadka dowladeed ee ka jira golayaasha dowladda dowladda federaalk ayaa dhexdeeda waxaa ka taagan xaalad cakiran oo aan caga badan ku taagnayn taasoo marba marka xigta kasii darayso isqabqabsiga ayaa in badan ka taagan dowladda federaalka gudaheeda iyo maamul goboleedyada ma ahan wax hadda ku cusub saaxada siyaasadda ee reer galbeedka ay gadaal ka riixayaan xasan sheekh maxamuud toddobaadyadii tagay waxa uu la kulmayey eedeymo ay u jeedinayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo kuwa horey xilalka laga xayuubiyey kuwaasoo ay u jeedinayaan dhaliilo aada u badan oo uu ku lug leeyahay sida ay sheegayaan madaxweynaha dowladda federaalka fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka kuunya barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xalay lagu daawaday filimkii cusbaa ee dokumentariga ahaa ee ay baahisay mu'asasada alkataib mubaarak cumar ayaa warbixin ku aadan inoo soo jeedinaya bulshada ku dhaqan deegaanka kunyiburo ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa meel fagaaraha ku daawaday filimkii ay shalay soo saartay mu'asasada alkataib ee garabka warbaahinnadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo loogu magac daray maxay muslimiintu necab yihiin maraykanka filimkan oo dokumenti ah ayaa waxaa qaybihiis hore lagu soo bandhigay gumaadka uu maraykanka geystay waddamada kale ah soomaaliya afghanistaan ciraaq fiitnaam suuriya iyo waddamo kale isagoona ku qaaday duulaano wejiyo badan leh oo ay ugu horrayso duqeyma waxuushnimada ah oo aan loo meeldeyin intaas kadib filimka ayaa qaybihiisa dhex lagu soo bandhigaya siduu u fashilmay duulaanadii dhicisoobay uu maraykanka ku soo qaaday waddamada islaamka iyadoo saraakiishoodu ay sheegeen in ay ka niyijabeen dagaalka ay ku soo qaadeen islaamka iyo ehelkiisa sidoo kale filimka ayaa waxaa qaybihiisa dambe lagu soo bandhigayaa jabka maraykanka ku gaaray duulaanada uu ku soo qaaday waddamada islaamka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka kunyiburo ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose oo aan la dhex qaadnay mikrofonka idaacadda islaamiya alfurqaan ayaa ka warbixiyey filimka ay daawadeen iyagoona shucuurkooda ku muujiyey gabayo buraanbur iyo fariimo ku socda dowladda maraykanka waa kuwan iyagoo ka hadlayay arrimahaas bismillaah waan ku dhawaamay idaacadda islaamiga alfurqaan haddii aan ra'yigay ka dhiibto filinka caawa lagu daawaday deegaanka kuuya barow filinkaasi runtii wuxuu ahaa filin aada u xiiso badan qeybaha ugu horeya filinka wuxuu soo bandhigayay kibirka iyo isloobiynida dowladda maraykanka oo ku caanbaxday hooyada fisqiga iyo fasaadka hooyada gumaadka iyo carruurta iyo maatida hooyada xabsiyada ummadda oo runtii u dhaadhicisa intaa kadib filinka qeybaha dhaha wuxuu xigay saraakiisha maraykanka oo cabaadeysa oo odhanaysa waan ku fashilnay dagaalkaan ku qaadnay islaamka gumaadka islaamkana waxaan ka dheefnay jab baaba hanti la-aan iyo dowladdeennii oo hoose burburtay ma'da maansada maalmahan ma aanan isku mashquulinin maantaoo kale imaacdahayee inaan idin micneeye maalmahanna maraykan baa hawada sara nagu meeraysanayo maraykan haddii laga meelmara la'yahay marun baan makaankooda meel cidlo u diri doonaay mujaahidiinay moodka waa laga maarmaane maraykanna sida moofadoo kale ha loo duwo murtadiinay ma ilowdeen maalintii masagawa bakhtigiina idil sida mataanoo kale iskor fuulay maxaabiskii masagawa aad u moodid macallin maadidii ingiriiska micnaynaya murtadiinay maka waanse qaadanin miya mi iyo magaalo mashriq iyo maqrib meel kastoo aan joogno sharciga ilaahi inaan ku maamulno muslimiinta ayaa inoo markhaatiye maraykana uu waxbahan ugu meeraysinin marun baan minoosato sharciga ilaahay ku maamili doonaay dhallinyaro ee aan dhaqaaqno dhabahan jihaadka dhab waaye dhaaquudkana aan ka dheeraanno dhibka gadaashiis dheef baa ka dambayse dhimbilaha rasaasta aan qaadanno cadowgana aan dhammayno dhibaatiya dhaawacaan u geysanno sida daalibaanoo kale dhulkeenna xanuuraysanno dhibaatada muslimiinta ku dhacayso dhaayaha maan ka fiirsanaynaa waa may dhegta maan ka dhagaysanaynaa waa may waan dhaqaaqaynaa soomaa dhallinyaroy dhowaana dhawaqa rasaasa waxaad ka dhagaysan doontiin roomiya washington inshaa allah waxaad ka mid tahay bulshada deegaanka wenyibarow ee gobolka shabeellada hoose caawa halkaas maxaad ku daawanaysaan wallaahi filim aad iyo aad u qurux badanaa ku daawanay maasha allah waxaa waaye maxaa lahaa maraykan waxaa maraykan walaalahayna lahay insha allah annakan waxaan rajaynaynaa maraykan inaan dhammayn insha allah filimka intaa fiirsanaysay waxyaaba si gaaraha ku saameeyey ma jiraan wallaahi walaalaha muslimiinta markii la dhammeeya si fiican ii saameysay waxaa waaye waa nal dhameeye waxaa waaye insha allah laakiin waa ka argudsa doonaa annagana aad iyo aad taariikh ahaan wallahi waxaan ka xasuustaa dadkii oo suuqa bakaaraha wada jiifo oo la dhameeyey aad iyo aad u xasuustaa aan arkay aan fiirsaday waxaa waaye aad iyo aad aan uga xumaaday waana ka qiirooday waxa iigu darnaa oo iigu naxdin xumaa dadkuu jiirsiinaya gaadhiga baalkuu jiirsin maraykankuu jiirsinayay iyo dadku jirdilayay uu saa hilibka uga saarayay madaxyada meesha ay diirka ka saareen oy dileen oo muslim iyo gaalba iskugu jira siday u galeen cadowtinimaha halka ka qabaan xitaa waddan ma dhaafayaan wax kale iska dhaaf gaal iyo muslim waxa waxay waxay ku arkaan ay ducisadaan waddamada afrika ugu badnaadeen say u galaan ma malaynaysid alxamdulilahi rabbilcaalamiin isaa annagaa ka biyeyn doona insha allahu tacaala oo ka aarsan doona insha allah
waa tahay maxaad u baaqaysaa gabdhaha soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya gabdhaha soomaaliyeed waxaan ku odhan lahaa inaad maad aragtana diintiina aad ku adkaataan insha allahu tacaala cadowgiina aad ogaataan inuu maraykan yahay cadowgiina maaha maxaananay murtadiin kale hata maaha murtadiinta waxaa ka dambeeya maraykan baa ka dambeeya insha allah maraykan iyo yuhuud in dhul kala dhigo wadanka falastiin insha allahu tacaala han furanno oon wadanka fadhiga ka kacno insha allahu taala waxna la bartaan odhan lahaa ma'abaanka bilaabi mowlehey hadoomira ma'abaanka bilaabi mowlehey hadoomira ma'abaan la dhigaayo maraykan warkayga maqal miyaad ka maqsuuday maalmihii mugdiga ahaa miyaad ka meermeertay mudunkiin inaad marteen madaxda al-shabaaba iyo maamuliinti sare raggii la mahdiyay yoho meelahaas mireen allaha maamuusa maalii maalintaan ahayn macbuudow ku tuugay shahaada mumtaaza sii allahu akbar
filimkan ayaa ku soo aadaya xilliga ay dhacday camaliyadii weyneed ee maraykanka ku noqotay maalin madow sida ayba iyaga sheegteen weerarkaas ayaa ahaa kow iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii kaasoo dhulka lala simay daarihii dhaadheeraa ee maraykanka dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaanan wax la aqbali karaahayn khilaafka etoobiya iyo dowladda federaalka safiirka dowladda maraykanka u fadhiya xerada xalana ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya oo lagu magacaabo richard riley ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta codka maraykanka wuxuu ku sheegay in maraykanku aada uga walaacsan yahay khilaafka ka dhex taagan etoobiya iyo dowladda federaalka richard riley safiirka dowladda maraykanka u fadhiya xerada xalana ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in maraykanku ay ka go-on tahay sidii loo dhexdhexaadin lahaa etoobiya iyo dowladda federaalka isagoo tilmaamay in marnaba aanay ogolaaneyn in khilaafkan uu sii xoogaysto kana baxo masaarka diblomaasiyadeed ee uu hadda ku socdo wuxuu tilmaamay safiirka maraykanka ee magaalada muqdisho u fadhiya dowladda maraykanka inay rajo fiican ka qabaan wareegga saddexaad ee kulan la filayo in magaalada ankara ay dalka turkiga ku yeeshaan toddobaadka soo socda safiirada arrimaha dibadda ee etoobiya iyo dowladda federaalka mar la weydiiyey inay taageerayaan howlgalka cusub ee ciidamada shisheeye ee magaca loo bedelayo sanadka cusub ee laba kun shan iyo labaatanka masarna ay qayb ka noqon doonto sida la filayo ayuu sheegay in maraykanka ay ka go-an tahay taageerada howlgal kasta oo ay dowladaha afrikaanta ka sameynayaan dalka soomaaliya warkan dhegeystayaal duhurnimadan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waalidiinta iyo ehelada wiil dhalinyaro ah oo ay dil u geysteen askarta dowladda federaalk ayaa tabanaya cadaalad daro faahfaahinta warkaas waxaa inoo qaada dhigaya maxamed ciise waxaa isa soo taraya dadka cadaalad darada kacabanaya ee ku dhaqan magaalada muqdisho waalidiin iyo qaraabada wiil dhalinyaro ah oo ay dileen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada liibaan cali yarow ku eedeeyeen inuu marin habaabinayo kiiska wiilkooda askarta dilka geysatay oo laba ahaa ayaa waxa ay sheegeen inuu guddoomiyaha doonayo sii deyntooda iyagoo cabasho ka muujiyey xukunka maxkamadda shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka kaga cabanaya cadaalad darri warkii oo aad kala socoteen dhegeystayaal duhurnimadan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaas